wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ditoreyso fawsiye abiikar nuur oo ay weheliyaan xubno ka socda wasaaradda ayaa waxa ay kormeer shaqo ku tageen isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee gobolka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka banaadir ee magaalada muqdisho waxaana isbitaalka kusoo dhoweeyey agaasimaha guud ee isbitaalka ditoreyso fartuun shariif nuur iyo weliba ditoreyso ubax faarax axmed kuwaas oo iyagu markaa ka mid ah howlwadeenada isbitaalka banaadir booqashada wasiirka ayaa ku saabsanayd u kuurgelidda xaaladda adeeg ee ay helaan bukaanada isbitaalka gaar ahaana qaybta bukaanjiifka umulada iyo weliba caruurta aan bilaha dhammaysan wasiirka caafimaadka ayaa sidoo kale waxa ay kormeer ku samaysay guud ahaan shaqada maalinlaha ah ee ka socota isbitaalka banaadir oo qaabila bukaano badan oo hela adeeg caafimaad oo lacag la-aan ah wasiiradda ayaa waxay ugu dambeyntii ku dhiiragelisay maamulka iyo howlwadeenada isbitaalka in ay sii xoojiyaan dadaalkooda iyada oo ballan qaaday in wasaaradda ay wax kasta oo dadaal ah ku bixin doonto kor uqaadidda sii wadidda adeegyada isbitaalka uu siiyo danyarta soomaaliyeed ee ay ugu horeeyaan hooyada iyo dhallaanka